magaalada xudar ee xarunta gobolka bakool iyo weybarlaka goboday kulan wada taladowe oo lonku aransadae cadaalada iyo amniga waana su-aalo laka weydiiyay laamo ammaanka garsoorka maamulka iyo kan degmada waliba kulanka ku qeyb galayay odayaalka dhaqanka maamulka gobolka iyo kan degmada mas-uuliyiinta laamo amniga garsoorka ururada dhalinyarada iyo qeybo shardumay bulshada iyo-oona mas-uuliyiinta ku jawaabeen su-aalo iyo weydiiyaan ku qeybgalayaalka ankoreen gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed yaa ku hadlay ujeedka langobada kulankuunga soona sharaxaadku beysada markaas bulshada un ku qayb qaado korta antaa taliniskuhoy waybu aha barnaamij oo waybu aha nabadeen iyo waybaada jare iyo horumarinta deegaanka kumade iyo ku jare way taabagilyo hayte shirkan badana iom hay-adda leeraw yo taabagilyo hayte walaha madyada aragdo kabar aragdo iyo eedan fayliyin dadki waybu aha shirarkii horeto walaanla qubadow marhoro dad liin sheegi dadka badana guddiga oo waybaa jare tuman i koog oo kumiya tuman qofoode oo hadta kor la suubii gudoomi ku-geenka degmada lamaad humow yaa gudoomiya dadki shirarkan waybu aha markasta balkasti dhiyaayas balkasti dhiya yaa yaa laha ka barlami balkasta waybaa ku dhiyay khamiisanka damboyd asniinta asniinta angadamboyta yaa ku dhiye yaa dhiye dhowr baan noolha gobadii haatana saate hay-addan inshawaayt aniga borgaraamadaas luwada usoo leenku dangleeyi ani laku guul deero laku guungaara leenku dangleeyi oo dhanaca amniga barnaamijyadan oo kale si lala socdo wayba baydho oo kale wayba ku jirte guryaal layn dhisya jirta oo manaa dhanaca amniga weliba lankan odayo guurowleera waa dhasay hata la dahafuray shirarkan oo kale ku bilaawday ioma dhastay shirarkan oo dadka dadweynaha liinka weerow oo masnaayn dadka maanaa ay tiinta ku hadlaayaan yaa marka hor laha ku bilaaway shirarkaas wayba ha ku qeyb galaay un markaas wayba ku oraanay qadadka wasiiriyaha ku hadla ha ku qeyb galaay waa ku qeyb galaay marmar hataa madaaweynaha ku qeyb galaay shir oo maanaa muhiimadiisa luudeegaanka la hormariyaa shirkan shir oo maanaha waybu ah oo horumarka deegaanka ka jarow walaa daadiyan koleyba dadkoo manaha howlwadeenada iyo daadiya doona ana shirkalahay furliar shirka furaay dhanka kale ah gudoomiyaha gobolka bakool iyo faahfaahin ku biyey waliyaaboonka muhiimsan ee lanku aransaday kulanka wuso bulshada kala dardaarmay iyo ku qeyb qaadan sugowka ammaanka guud ee gobolka meelnasakoy amniga iyo cadaaladda insha allahu ka maamul gobol ahaan walay su-aalo wala noo weydii iyo diyaaranana iyadoo cadaaladina roogda amniga gobolkii iyo guud ahaan wakiil gobolka ku-eedna iyo laamihii amniga guud ahaan wada roogaan boliis iyo nisa iyo military ba roogaan walay su-aalo madaas wala noo weydiiya insha allah ku jawaabi doona dadkana may muhiim ahaa su-aali madaas ka haboon beledka beliska weydii fad mise liska xamada fad inta liska weydii lisku jaahil bi dabcan shacabka walbadan ka guuxa walay madaas ka guuxa tusaale ahaan bili hataha dhaafni walaa inta liska weydii walaa lis weydii wala qobsoomay walma qobsoon walay ku qobsoomay inay shacabka sheegaan hob walboon qobsoonnana sidii laka qobada fadimsan qobsoomo waayan lis weydiiye maamulka degmada iyo kan gobolka bakool iyo waliba wadana dadaalo markaas la ka tayayo ammaanka guud ee gobolka bakool iyo weliba deegaanadiis